hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa qoysas danyar ah deeq raashin ah ugu qaybisay deegaanka garasballey ee gobolka banaadir si gaar ah waaxda galmudug kun iyo shan boqol oo qoys oo isugu jira barakacayaal iyo danyar ayaa ka faa'iidaystay deeqda gargaarka raashinka ah saare cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqdan gargaarka ah waxaan joognaa degmada garsbaaley waaxda koowaad oo maanta aan ku qaybinayno kun iyo shan boqol oo qoys ayaa maanta hay-adda maalinta masiibooyinku ay ugu tala gashay in halkaan ku deeq raashin ah oo ka kooban qamadi qamadigaasoo nooga yimid dowladda ruushka hay-adda maalinta masiibooyinka mar walba waxa ay ka jawaabtaa baaqyada iyo baaqyada ka yimaada dadka tabaalaysan ee gobolada dalka iyo gobolka banaadir waxayna uga jawaabtaa sida ugu dhaqsiyaha badan dadka halkan jooga waxa aan faraynaa in ay ka faa'iidaystaan deeqdan la siiyey oo ah qamadi islamarkaasna aysan u isticmaalinin suuqyada magaalada muqdisho waxa aanan faraynaa in ay si nabadqaba oo badqaba ay ku qaataan guddoomiyaha waaxda koowaad oo garabkayga taagan waxaan farayaa inuu dadkan u fududeeyo sidii ay u qaadan lahaayeen raashinkan si nabadqaba qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaysay deeqda ayaa u mahad celiyey hay-adda sodma hay-adda ducadayna soo gaarsiisa waa u duceynay muraadkeeda allaha sahlo annankana allaha noo qaybo ahay waa mahadsantihiin maanta waxaana la soo gaarsiiyey qamadii waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol
si kastaba qoysaska ka faa'iidaystay deeqda ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin danyar iyo barakacayaal